bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayda dhugun sidyaal ah ka dhowaada qodobada warkenhaminime idaacadda warsansiin hayta anis baambahaw roobdong ee ogeeka ku dhiyan magaalooyinka muqdisho iyo magaalada baydhaba maamulka koonfur galbeed soomaaliya waybayogee ka shiidikeena meeldhanka taragaleen aantiya ka shaqayta wasaaradda reedindajowka iyo jaaleedo koonfur galbeed ciidamada dowladda ay hang maamulka koonfur galbeed oo kasii qahayeen degmada tiyeglowa xaruntii doorashada xildhibaanamada banka hoose ee cadaado ogeeka la weeraray ciidamada galmudug iyo puntland oo la shalqaadahaya somalilan oo ku qayb galhayta doorashada soomaaliya amisom oo sheegtay inti ku bahawka ciidamada etoobiya dhibaatooyinka sheynasa howlgalsho akhbaaraadka banaanka dhugun sidaal wey baa ku mid aha wasiirada arrimo banaanka midooda yurub oo kulan lale donald trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayle hamiinama isnin ow talaadana galahayta taarigdan iyo ka eedanta tumi afarta bilo nofembar sanadka lamada kun tubileta dhugunsadayaala ka dhowaada warkii ofisanga banaanbax roobdong alla tuuga iyo geeka ku dhidi magaalada baydhabo iyahaana ku mid e gobolada dalka kaasoo ilaahay lankugu tuugay intuusa nimcadiis ee intuusa kodulqaada abaaro ku jiran qaybo ku mid ee gobolada dalka soomaaliya magaalada baydhabo hanisbambahawiin oo laka tuugay ilaahay ku dhiidiway baana dadweynaga aan iska bahay ku mid hayay culimada koonfur galbeed odayaalka dhaqanka ee bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo ardayda walkubaradaas iskuulaadka iyo dugsiyada qur-aanka wasaaradda diintee awqaafka dowladda iyo dhowaan ee cilaamadii banaanbax roobdong intii laka sameeyo gobolada soomaaliya dadka ku qayb galaya banaanbaxgan baydhabo iyo wayba aniskaseedana masjidkan kuwiin magaalada baydhabo hay masjidul jaamac miilasooyo ku tukadeen salaada roobdoonka ee salaada kuleed culimadii ku hadadhi miilasoybayo bulshadan kabaqana hantiyo iscafiyaan salan hela nimcad ilaahay waana ilaahay dadku ku orqaada abaaro ku tegan gobolada qaar ee dalka ku jaran islamarkaadna ummadiis qabooji saas oo kale hanis bambahagaas yae kudhi magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa ku cabdirasaaq aadan qoslaay oo haninkobow arrintaasa banaanbaxle oo ahaa mid roobdoon ah oo la doonayay in lagu helo roobka ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada muqdisho isoo baxaya waxaa isugu yimid dhowr kun oo qofood kuwaasi oo alla ka baryay in ay helaan raxmadiisa gabagabadii ayaa waxaa halkaasi lagu tukaday salaad salaadaasi oo ku saabsanayd mid roobdoon ah sheekh calidheere oo ka mid ah culimadu kulan magaalada muqdisho oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ay iscafiyaan si loo helo raxmadda alle banaanbaxa ayaa ku soo aadaya xilli gobolada qaar ee dalka ay ka jiraan abaaro ba'an oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka adduunya halkaasi ku dhaqan cabdisaaq aadan quslaaye warsalkeediisu maamulka koonfur galbeed soomaaliya waybaayooge ka shiidikeena harun lankataragale intiya ka shaqayta wasaaradda reedandajowka iyo jaaleeda koonfur galbeed faysal dhae xuseen yaninghay warbixintaasa waliba geeka magaalada baydhabo lakashiidhika aroonto wasaaradda reedanjidyowkii gahootiga jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya shiidhikow kunya walibaa ku qaybgalay kusimaha madaaweynaha waana ee guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh sheeb waliba agaasimaha wasaaradda reedanjidyowkii gahootiga koonfur galbeed soomaaliya ee waliba usu faahfaahinsu kubiyey shiidhikow kunya shiidhikan haruntunya weeldhadahayta wasaaraddaasi alxamdulilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin wabacd aan mudane madaxweyne maanta waxaan halkaan u nimid in aan dhagax dhigno xaruntii ama xafiiskii wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliidaha oo ay gacan naga siisay dhismaha iyo qarashkaba hay-adda u n h c r muddo dheer iyo wada hadal dheer kadib waxaan isku afgarannay in xafiiskii oo wasaaradda ay ku shaq ka howlgali lahayd ee howlaheed ku socon lahaayeen inaan maanta dhagax dhigno oo aan dhismaheeda bilaabno oo waxaa weeyaan wasaaradda wasaaradda oon u shaqaysa qaxootiyada dadka soo laabta aan ritaanka ka soo laabta wadamada dariska ah i d b yada iyo dadka gebi ahaanba wixii ay isku isku naqdaan dadka deegaanada kale ka soo kacay oo deegaan u baahan oo la dejinayo sidoo kale waa inuu siina goobta ku hadlay kusimaha madaaweynaha waana ee gaddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna may ee weliba use ku hadlay muhiimadii lata haruntunya weldit wasaaradda reedandiyowkii gohotogi jaariyadda koonfur galbeed soomaaliya
dhammaan wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed bahda saxaafadda iyo marti sharafta kale xildhibaanada heer federaal ee la jooga dhammaantiin waxaan idin leey assalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaa farxad noo ah marka sidii uu nagu siiyey warbixinta liibaan inaanu dhagax dhigno xafiiskii xaruntii ay ku shaqayn lahayd ee wasaaradda dibudejinta iyo xiriirka jaaliyadaha runtii waa horumar iyo guul noo soo hoyatay in maalinba maalinta ka dambaysa maamulka ay wax ku soo kordhayaan runtii waad dareensan tihiin maamulka oo biidni illahi alkariim laba maalmood kadib laba sano jirsan doona sanad guuradiisii labaad loo dabaaldegi doono ee maalinka khamiista ah waxaad dareensantihiin kulligiin aad markhaati aad ka tihiinna meeshay wax ka soo bilowdeen ciidamada dowladda ihaan koonfur galbeed soomaaliya webayo oo ka seeqahayaan degmada tiiglow ee gobolka bagool miilaso maalmo ka hor iyo qobsadeen al-shabaab kureed markay isku gubeen ciidamada etoobiya ka suganayeen miilasadii guddoomiga degmada tiiglow ee gobolka bagool oo qadka teleefoonka kala xarinay weyba uusa sheegay intii ka suganyiin ciidamada duleedka degmada tiiglow weyban uus sheegay intii la filahay intiiyo ciidamadaas iyo galan degmada tiiglow xildhibaan ibraahim xasan buule oo ee mudano ku tirsan maamulka koonfur galbeed iyo horeyn sheegay intay ciidamada dowladda ihaan koonfur galbeed iyo iskaaladaayeen duulaankeedin degmada tieglowa ciidamada dowladda soomaaliya ihaan koonfur galbeed iyo horeyn qoobsadeen deegaanka ceelgarad haddana uuse qorshe guseeyey intii degmada tieglow iyo lagu wareegaan degmada tieglow hadda ku nool qoysas faragutarise iyo weybaayo bilaawena barakaad taasoo ku obsi qabaan intii meelaas iskudhay dagaala wararkan oo dirahay magaalada gaalka ayaa xarunta gobolka mudug ay bayo sheegaan intii guddiyada iyo magacaweyn madaxda maamulada puntland ee galmudug iyo wadan qabanqaabala ka qaadaha ciidamada maamulada puntland ee galmuduga waryaalka kasugan gaalkacyo waybayo sheegaan intii guddiga iyo kubaheen galbeedka magaalada gaalkacyo miilaso iyo iskoor fadhiyaan ciidamada maamulada puntland ee galmuduga xaalada magaalada gaalkacyo wayba haytay to deganaytay waybana saasoo kale magaalada ku dareeray qabanqaabo lakashal qaadaw dhamadaas ciidana dhino kalena xildhibaan cusmaan cilmi boqore oo ku mid a siyaasiyiinta ku jeeda deegaanada maamulka somalilan oo la hadalay warbaahintii sheegay antiyo on diyaar garoobahayaan sidii oon ku qeyb gala lahaayeen doorashada soomaaliya xildhibaankii saas oo kale sheegay intii go-aankaas iyo on dhanyin siyaasiyiintii walgorodka ku jeedan deegaanada maamulka somalilan xildhibaanka iyo saas oo kale sheegahay intiyo ku nagadeen go-aankii iyo horeen qaadeen oo hay intiyon ku qeyb galaana doorashada soomaaliya wayba uu sheegay intiyo kulun iyo kuwaalida magaalada muqdisho iyo keliyan intiyo subin un ku qeyb galan doorashada dalka soomaaliya kudhiyahayta maalmahanba waan kala qaynaynay marka inkastoo anaku aanaan arkaynin shuruudihii markii horeete aan ku xirnay inaan doorashada kaga qayb galno haddana wixii ku qornaa bayaankaas annakoo xal u arkayna ee aanan u arkaynin waxna qanciya marka waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka qayb galno muranadii ku saabsanaa aqalka sare taa iyadu ma laga heshiiyey waa hadda go-aankeeda de waataa maanta kollay inaad ku jirteen in kala ma aqaane waa tii warbaahinta la siiyey waanu insha allah aqalka sare iyo aqalka hoosada waanu ka doorashada waan ka qayb galayna waxa weeye adeer wax gaar ahoo hadda lanagu qanciyo ma jirto wixii aan doonayno oo qaranka madaxda qaranka aan weydiisanaynayna hadda wax isbedelo sidaas oo annakana qanciya ma ma laguma soo darin laakiin waxaanu aragnay in waxa aan doonaynay ay ka wanaagsan tahay in xal la gaaro xal xal u dara qaranka soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed iyo annakaba oo meel dhexa la isugu yimaado marka sidaasaanu u ogolaanay inaan doorashadii ka qayb galno aqalka sare iyo aqalka hoosada wasiirada arrimo banaanka ee midooda yurubiya weybayo kulan gaara ka leeyin caasimada brussels yoona ayo ku aransadayaan saameynta iyo kuweeldhada korta guuluusu donald trump ku hooyi doorashadii madaxtinimo ee dalka mareykanka ku dheedii toddobaadkii hore midooda yurub iyo kuwa walweelsanta hadaladii usu donald trump jeedi intii uusan gudagalna ololashay doorasho donald trump iyo taageeran muuji ruushka usona muuji fikirka xun ee uusa ku aaminsanye neeti iyo midooda yurub kaasoo dhibaato ka ee wasiirada arrimo banaanka britain iyo faransiiska iyo kulankan ku qeyb gala doonaan waybana sheegana inti laku badbaadi absida lagu qaabo madaxweynaha mareykanka landooraday donald trump midooda yurub iyo kuwa lacaysanta guulo donald trump ha ku hooyi doorashadii dhowaan ku dhiiday mareykanka way baneeyoon arageenna intii eeta dhibaato ha ku wajahan xiriirka mareykankii midooda yurub warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege inta warkan kan lamid ereedan ku kulmaan oo bisniinku tabaana sidaas iyo nabadgelyo